galab wanaagsan dhammaantiinba waa maalin khamiisa bisha juunna ay tahay lix sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaac wararka galabtana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha xisbiga greenka aadan baan oo ku hanjabay inuu sharciga la tiigsan doono xirilaaliyaha guud ee dowladda federaalk ee dalkan australia mucaaradka federaalkana waxaa cadaadis dheeraada lagu saarayaa inay bannaanka soo dhigaan oo faahfaahiyaan qorshahooda nukliyeerka korontada laga dhaliyo hogaamiyaha greenka aadan baan ayaa ku hanjabay inuu sharciga la tiigsan doono xeralaalyaha guud ee dowladda federaalka mark drivers aadan baan ayaa ku tilmaamay hadallo ka soo baxay mr drivers inay yihiin kuwa sumcaddiisa lagu dilayo waxayna la xiriiraan taageerada xisbiga greenka uu u muujinayay kooxihii u dibadbaxayay taageerada falastiiniyiinta jawaabta aadan baan ayaa imanaysa kadib markii labada xisbi ee waaweyn ee laybarka iyo liberaalku ay cambaareeyeen greenka iyagoo ku cambaareeyey inuu ka soo horjeestay halka dowladdu iska taagtay dalka israa'iil iyadoo xeriraaliyaha guudna uu ku eedeeyey xisbiga greenka inuu dhiirigeliyey kooxihii falastiiniyiinta u dibadbaxayay oo muujiyey ayuu yidhi habdhaqanyo gacanka hadala iyo dembiyo ay khasaare ku geysteen master ban ayaa ku eedeeyey master drivers inuu faafinayo warar been abuura waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in arintan uu ku xaliyo dhanka sharciga haddana uu la hadlayo qareemadiisa ama looyaradiisa dowladda federaalk ayaa cadaadis ku saareysa hogaamiyaha mucaaradka peter dutton inuu bannaanka soo dhigo oo shaaciyo meesha laga dhisayo qorshihiisa warshad nukliyeerka ku shaqeysa oo korontada laga dhaliyo isbahaysiga ayaa sheegay inay siyaasadooda tamarta nukliyeerka sii wadi doonaan haddii ay dowladda ku guuleystaan laakiin weli waxa aysan ku dhawaaqin goobta ay ka dhisi doonaan meel ama warshad markaasi korontada laga dhaliyo oo nukliyeer ku shaqeyso australia ayaa hadda waxaa ka mamnuucan tamarta korontada waana in sharcigaasi la tuuro haddii la doonayo in warshad korontada nukliyer ka dhalisa laga dhiso dalka waa australia doorkii australia ay ka qaadatay maalinta loo bixiyey d day ee dagaalkii labaad ee adduunka ayaa la xusay siddeetan guuradii kasoo wareegatay ololahaasi taariikhiga ahaa governor generaalka dalkan australia david hurley iyo xaaskiisa ayaa australia u matalaya xaflado arintaasi lagu xusayo oo lagu qabanayo dalalka faransiiska iyo united kingdom maanta oo bisha juun ay tahay lix ku dhowaad saddex kun iyo laba boqol oo askar australiana ayaa ka qayb qaatay markii ciidamada isbahaysiga ee jarmalka kasoo horjeeda ay ka degeen faransa lixdii juun kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo afartii ugu yaraan afar iyo toban askariyo australiana ayaa maalintaasi d dayga la dilay boqolaal kalena waxa ay dhinteen dagaaladii ka dambeeyey ee jarmalka lagaga soo horjeeday madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay inuu gantaalaha aan hubka nukliyeerka wadan dhigi doono meel lagaga toogan karo dalalka mareykanka iyo weliba saaxiibadiisa dalalka yurub haddii buu yidhi ay u ogolaadaan ukraine inay weerar ku qaado gudaha ruushka iyagoo isticmaalaya gantaalaha ridada dheer ee reer galbeedku sameeyo waxaa kale uu sheegay in reer galbeedku ay ku khaldan yihiin hadday iska dhaadhiciyaan ama u qaataan in raashku waa ruushke uusan weligiis isticmaalaynin hubka nukliyeerka maantana hawada magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo toddobiiyo toban digrii sydneyna waa roobab qaadayay sagaal iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah